bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wahbin wanaagsan kusoo dhawaada warka habeenimo idaacadda dalsan qodobada ugu waawan warkeena habeenimo aad ku dhagaysan doontaana waxaa ka mid ah roobaku hayaa waxay ka daay deegaano ka tirsan gobolka godol kaasoo dhibaatooda u geystay shacabka ku noolaa qayba ka mid ah gobolada uu degmooyinka uu ka kooban yahay gobolkaasi gedo maamulka puntland ayaa ku horeymay dooha go-aankii ay qaateen eedsamada maamulkaasi oo ku aadanaa doorashooyinka madalka badan uu ka taagnaa shacabka ku dhaqan magaalada garowe ayaa aragtidooda ku dhintay go-aankii eedsamada ay ka soo saareen doorashooyinka ka dhacaya maamulkaasi gobolka shabeellaha hoose maamulkiisana waxay ku amreen shacabka ku dhaqan magaalada marti ay xarunta gobolkaasi inay qaataan sabarnooyinka cusub ee maamulkaasi uu bixinayo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee maamulka galmudug ayaa sheegay inuu maamulkiisu diyaar u yahay gacan ku dhigista qaybo ka mida deegaano ay ku sugayeen dagaalamayaasha al-shabaab akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhageysanaysaan antoni bilinken ayaa safarkii labaad waxa uu ku joogaa israa'iil isagoo uga soo gudbi doona jordan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
roobab ayaa waxay ka daayeen degmooyin ka tirsan gobolka gadow roobabkan waxaay ka daayeen degmooyinka ay ka mid yihiin nuuqa baardheere iyo weliba garbaharey iyadoo degmooyinkaasina qaar ka mid ah gaar ahaan degmada baardheere ee gobolka gadow oo roobkii uu buux dhaafiyey qaybo ka mid ah xaafadaha islamarkaana webiga uu ku fatahayay xaafado ka mid ah degmada baardheere ee gobolkaasi gadow laba gabdhood walaalaha oo qoys ka tirsanaa oo daadadku ay kusoo fataheen ayaa la sheegay inay ku dhinteen roobabkaasi iyadoo dad kale dhibaatooyin oo soo gaarsiiyey roobabkan roobabka ka daaya qaybo ka mid ah gobolka gada gaar ahaan garbaharey luuqii baar dheere ayaa la sheegay in dadkii toodobadan ay ka carareen gurihii ay kaga sugnaayeen degmooyinkaasi iyadoo aanu jirin dadkaasi meel gabaadka uga galaan roobabka waxaana maamulka degmooyinka doolow sidoo kale luuqii garbaharey iyo weliba gada degmada baar dheere gobolka gado ay sheegeen in loo baahan yahay dadku inta badan inay ka fogaadaan goobaha webiga uu ka maro gobolkaasi waxaana maamulka gobolka gado ay sheegeen in iyagu ay diyaarinayaan dadkaasi sidii gurmud loo gaarsiin lahaa dhibashada labadan gabdhood ee walaalaha ayaa timid kadib markii iyagu daadadku ay qaadeen islamarkaana dadku deegaanka degmooyinka roobabku ay ka daen ay sheegeen in roobabkan ay ahayn kuwo xoogle islamarkaana biyuhu keena webiga iyo daadadku soo rogay ay keeneen dhimashada labada gabdhood ee walaalaha maamulka gobolka gada ayaa sheegay in dowladda dhexe ee maamulka jubbaland ugu baaqayeen in lala soo gaaro dadkan iyagoo daadadkii weliba roobabka dhibaatooyinka ay u geysteen ka hayaan guryahooda agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka puntland ayaa sheegay in iyagu ay ka soo horjeedaan go-aankii simada waxaana agaasimuhu sheegay in puntland lagu dhaqaaqday dhinaca dimuqraadiyadda doorashooyinka sideeda january inay noqon doonaan inay ku dhacaan nidaamka qofyahooda odayaasha iyo waxgaradka ismada maamulka puntland ayaa iyagu waxay soo saareen in january ay noqon doonto nidaamkii qaababkii hore ee puntland waxay ku dooran jirta islamarkaana ay soo xorayaan odayaasha islamarkaana baarlamaanka uu dooran doono madaxweynaha ku-xigaalkiisa odayaasha ismada maamulka puntland ayaa iyagu go-aankaasi gaaray kadib markii dhowr maamoo shalay ku lahayd magaalada garowe maamulka puntland ayaa sheegay inay arrimahaas ay yihiin kuwo ahbalkama jiraan doorashooyinka january dhacay noqon doonaan doorasho qodqooda agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka puntland oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi
walaahi arrintaas koley dee waa jawaab dowladdu waa ka bixisay ku filan marka jawaabtiisaan u daynaynaa ee dowladdu ka bixisay runtiina waa muhiim dalkaani dimuqraadiyad buu aaday dimuqraadiyadda in la isla aado anna maxaa yeelay qof walba codkiisu inuu xor u ahaado waa waxa xaqa uu leeyahay dastuurkuna uu siinayo marka dastuurkaa lagu ixtiraamaya taas in qof walba codkiisa uu xaq u yeesho heshimada marjac waa yihiin warkoodana waa mar walba waa la qaataa waana la qaadan jiray laakiin waxaa la rabaa dowladnimadeennu inay shaqayso oo ay dowladnimadu hore u socotaa la rabaa oo aysan meel taagnaanin sana waxaan taagnayn qof in la soo doorto marka maanta waa in meel un looga gudbaa si markaa aynu isbeddel u samayno wax kasta oo nusu qarni soo jirana waxay u baahan isbeddel
madaxweynaha maamulka puntland ayaa horey waxa uu baqiyay doorashada moogala degaan islamarkaana ururada siyaasadeed dhisay si janawari sideedeeda loo qabto shacabka puntland in iyagoo ay soo doortaan madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenkiisa ee gudoomiyaha baarlamaanka oo isla maalin qura la wada qaban doono taasoo siyaasiyiinta ee ka soo horjeeda nidaamkan heshay inaanu xilligaasi suurtagal ahayn maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa soo saaray go-aanha dadka degmada marka ee xarunta gobolkaasi inay qaataan subarmadooyinka cusub ee maamulka degmada ah kan weliba ah gobolka uu soo saaray ibraahim liyo ayaa warkan faahfaahinay meesha looga saaro isqabqabsiga ku salaysan lahaanshiyaha milkiyadda dhulka dowladda koonfur galbeed ayaa magaalada markaa ka daahfurtay qaadashada sabarlooga cusub ee dowladda koonfur galbeed iyo nidaamka cusub ee keedinta sabarlooga ee database munaasabadan daahfurka waxaa goobjoog ka ahaa qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada odayaasha dhaqanka maamulka magaalada marka iyo gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose sabarloogan oo ay bixin doonto dowladda hoose ee magaalada marka ayaa ah mid ay aqoonsan tahay dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyadoona qaab casri ah loo keedin doono xogta sabarlooga gudoomiyaha caasimadda gobolka shabeellada hoose cusmaan muuse daqare ayaa sheegay in dadka ku nool caasimadda gobolka shabeellada hoose ee markacadey ay baahi u qabeen sharcigan wadankan intii dowladdii kacaankii dagaaladii sokeeye kadib degmadan ma helin sharci oo sax ah oo sabarlooga ma helin maanta nasiib wanaag anoo maanta gudoomiye ah gudoomiya gobolkan uu joogo aan daahfuraynaa sabarlooga sharci ah inaan bixi doono hadduu ilaahay ra maanta wixii ka dambeeyo qof walbu meeshu kusoo qaadahayan oo u sheegayna xafiisan waa la furi doonaa dowladda hoose hadduu ilaah yidhaaho waxaa rabnaa sharciga in la qaataan rabnaa qof walba dhaxal wuxuu dadkiisu ugu dhaafi karaa wax sax ah haddii ilmahaaga warqad cad adaa u dhaaftid bir waa lagu qabsan karaa anaa la hebelaa leha la dhihi karaa waxaa rabnaa in sharciga saxda inaan qaadanno oo caddeemo oo beri ilmahaaga dhaxal u reebi karo ay noqoto waxaa rabnaa mashruucan maxaan leeyahay sharcigan nidaamka sharciga ee maxaan leeyahay nidaamka dhulbixinta ah database oo maxaan leeyahay waxaa la sameynaa oo keedin ah haddii xitaa ay kaa dhunto saadin beri meeshii aad ka qaadataa tegay waa lagu soo bixina hadduu ilaah yidhaah wax sharcigaan bixinayna hadduu ilaah yidhaah dadkaan ugu faa'iideynaynaa hadduu ilaah yidhaah gudoomiye dadkaan sharci wax haysta ilaah abuurta xaafadan sharci ma haystaa dadkan sharcigan sharci ay u baahnaayeen waaye waa laga soo daahiyey insha allah adaan ku sugayna saddex bilood inaad daahfurno baaburkaan saddex bilood ka hore aan la keen daahfurka adaan kula sugayni adaa inaan kugu xushmeyno gudoomiyaha maamulka gobolka shabeelladu hoose maxamed ibraahim bare ayaa sheegay in qofka aan haysan sabarlooga saxda ah ee koonfur galbeed uusan dhul ku lahaan doonin gobolkan isagoona sidoo kale u digay nootayooyinka ka howlgalo guud ahaanba shabeellada hoose waa markii ugu horreysay ee laga hirgeliyo koonfur galbeed guud ahaanteeda khaasatan degmada marka wakhtigii maanta waa maalintii ugu horreysay aan daahfurayno systemkan databaseska oo rasmiga ah oo dowladda koonfur galbeedna ay aqoonsan tahay oo lagu qaadanayo sharciga lahaanshaha dholalka taasina waxay ka hortegi doontaa isqaqabsiga dhanka dholalka ah magaalooyinka ay ka kooban tahay gobolka shabeellada hoose iyo dhulka ka baxsan magaalooyinka mar walba waxaa la sheegaa dad isqabqabsanayo oo dhulkan anigaa iskale iyo anigaa iskale leeyahay ha ahaadan dhulal goofyo ah ha ahaadan dhulal la degan yahay ha ahaadan beero intaba qof walbaba qofka kale ayuu ku qabsanayaa xalna waa loo waayey maxaa yeelay dhulalka waxa lagu kala iibsado oo haddeertaan jiro dad qowlaysata ama burcad dhuleed ah ayaa soo baxay burcad dhuleeddaasi waxay ka faa'iidaystaan waraaqo cadcad oo maxaa la lahaa meelay ka socdaan ama meel raadraac u leh aysan aan la aqoonin meel loosii raaca aysan jirin ayaa ay wax ku kala iibsadaan dhulkan goof hebelaan la imaanayaa hebel iyo hebel iyo hebelaan ka iibsadaan leeyahay dhulkii saasaa lagu qaadanayaa meel loo raaco ama meel loo tix raacana ma ay jirto waxaan caddaynaynaa in dowladda koonfur galbeed maanta wixii ka dambeeya degmada marka iyo dhulalka hoos yimaado idil deegaanada hoos yimaadoo dhan aysan suurtagal noqonaynin inuu qof ku yeesho waraaqahaasi baalcadka
maamulka galmudug ayaa sheegay inay u diyaargaroobayaan gacan guulayista qaybo ka mid ah maamulkaasi ay kaga sugan yihiin gobolayaasha al-shabaab wasiirka wasaaradda maaliyadd ee maamulkaasi ayaa sheegay in iyagu ay u diyaargaroobeen laqabiil ahaan inay gacanta ku dhigaan gobollada dagaalayaasha al-shabaab oo ay kaga sugan yihiin deegaano ka tirsan gobolka galgaduuba wasiirka wasaaradda maariyadda ee maamulka galgaduub oo arrimahaasi ka hadlaya ayuu yiri
waxaan maartaye maanta aan inta hore kaga dhiiranahay intaan oo dhalinyaro ah kolley saddex afar boqol oo dhawaadha yihiin baan isleeyahay iyo dhegaysigii iyo warbixinadii maartaye guddiga markii aan dhegaystaba in ciddu ay u diyaar tahay qarnimadeeda inay daafacato dalkeeda daafacato dhulkooda soo xoraysato warsadu saas ma aha maasha allah waxaan ballan qaadayaa sidii madaxweynaha aan ballan kaga hayaba inaan idinku horkaco haddii ilaah yidhaahdo ceel ceel la helay waan tegey ragga waa ku soo garab istaagay hub iyo maal iyo saadi intaba waa geeyey ilaahay hadduusan dhihin waa ku laabanayna haddii rabbi idmo Eh, haddii aan gabro naga harin dhulkani waa xoraysanaynaa annagu haddii ilaahay yidhaahdo lafa hebel lafa hebel baa dhulkani laga sheegi jiray lafa shabaab wala-
shacabka ku dhaqan magaalada garowe ayaa aragtida oo ka dhiibtay go-aankii ismada maamulka puntland dhinaca doorashooyinka ciise xaji ayaa warkan soo diray
waxaana taageersanahay deni waxaana ku taageersanahay hadalkiisabaa soconaya iyo waxa uu soo jeediyo soo waxa garatay maan waxaana ku taageeraynaa hadduu yidhaahdo xabad waddankaa lagu qabto xabaddaan taageersannaha wakaa marka qof iyo codka kana ku socodsiinaysaa kanaan ku socodsiinaya kaa kaasaan ku socodsiinaya ismada hadday yidhahdaan dagaalka gala oo meel- meel gala hadday yidhahdaanna waa la gelayaa hadday yidhaahdaan doorashada galna waa la gelayaa wixii iyagu ay go'aamiyaan baa loo gowracaya soomaalida waxaa ku mamaadaa wixii umasha u dana baa ilmahana u dana tiirarka ismada soo saareen de waxaan u arkaa horta wixii maslaxadda keenayo wixii dhib keenaya baa daran wixii maslaxad maaragtay wixii maslaxadda ku jirto waa waa soo dhowaynaynaa annagu maslaxadda iyo nabadgelyada wixii ay keenaya baan soo dhowaynaynaa maadaama haddee in puntland lexdii lexdaa ka gudubta ay ahayd eh, haddii maslaxad loo arkay waa soo dhowaynaynaa aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa wixii maslaxad hadalkan waa magaalada garowe ee caasimadda puntland xalay waxaa warmurtiyeed soo saaray ismada dhaqanka ee puntland iyagoo ka hadlay xaaladii u dambeysay ee mandaqada puntland ismadu waxa ay sheegeen in la qaban doono doorasho lixdan iyo lix mudana ah oo ay soo xuli doonaan ismada puntland sidii dhaqanka u ahaan jiray puntland ee shan iyo labaatankii sano ee jiray mucaaradka puntland oo in mundaawa ku adkaysanayay in la geli doono doorasho lixdan iyo lix mudana iyo sidoo kale dowladda iyaduna sheegaysay in doorasho qof iyo coda la qaban doono ayayna ahayd ismadu mid ay ka tala bixiyeen ayna sheegeen ee loogu lagu noqon doono lixdan iyo lixdan mudane qaar ka mid a shacab weynaha puntland oo aan la dhex qaadnay mikrofoonka dalsan t v ayaa siyaabo kale oo duwan uga ra'yi dhiibtay dalsan waan salaamayaa magacaygu waa maxamed yaasiin axmed Een, runtii go'aanka isimada dhaqanka qaybo ka mid a xalay soo saareen Een, waxaa moodaa in deg deg ku jiray Een, waxaa loo baahnaa isimada kale oo maqan inay gogol u fidiyaan inay madaxda een, qaybaheeda kala duwan muxaafid iyo mucaaridba inay la kulmaan horta waa la kulmeysaan rajaynayo laakiinse waxaa la rabay inay ballaariyaan arrintan oo isan go'aamadan ay soo saareen runtii deg deg badan baa ku jiray oo waxaan qabay in lasoo mataqaanaa aan lagu degdegin arrintaa maadaama dee khilaafkii uu sii siyaadayo hadda u malayn maayo inay warqaddan ay isimada xalay soo saareen warqad wax badan soo kordhinaysa ma qabo inay tahay sababta taa keenaysana isimadii iskuma waafaqsana puntland Ee, weliba isimada hormuudkoodii een, waa ku jireen xalay way fadhiyeen ee, suldaan cabduqaadir iyo ninka la yidhaha suldaan boqor ee, burhaan marka waxaa ugu muhiimsaneyd waxay ahayd arrintan xalay lasoo saaray in wadar ogol iyadoo isimadu ku dhan yihiin een, isimada maqan oo sida islaam bashiir oo kale islaam cabdulle inay qayb ka ahaadaan baa wanaagsanaan lahayd si markaas wax soconaya ay arrintu u noqoto laakiinse maadaama ay een, isku waafaqsaneen isimadii dhaqanku waxaa dhici kara wixii dhacay labadii kun iyo kowdii oo loo joogay in la- dhallinyarada puntland laisku laayo isdagaalaan oo arrimo siyaasadeed isku laayaan marka si hadda laftirkeeda weli jaanisku waa furan yahay baan qabaa isimadaas een, aan hadda weliba go'aamada iyo wararka soo saarin waxaa loo baahan yahay inay ama arrintan ay qaybtooda ka qaataan hormuudle weliba ka qaataan een, weliba si gaara islaam bashiir waxaan qabaa arrintan inuu door muhiima ka qaato maana raxin warmartiyeedkaas annagu waxaan nahay dadka shacabka ah warmartiyeedkaas waxaan rajaynaynaa inuu warmartiyeed qurux badan yahay aad iyo aad uu u wanaagsan yahay ismadu mar walba oo khilaaf yimaado iyagaa marjaca ah iyagaa loo laabanayaa meesha ugu dambaysay iyagaa ah waa ku faraxsannahay waxa weeye go'aankay noo soo saareen oo quruxda badan oo badbaadada puntland ay
guudahaana warka habeennimo aad ka dhegeysanaysan idaacadda dalsan aryankana dhegeysanaysa mamalinta
wararkaad la haysaa hobsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talalhel